جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin laba-iyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo in ka badan labaatan askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya koox burcadbadeed ah oo afduub u haysatay markab laga leeyahay dalka shiinaha ayaa dalbatay lacaga malaayiin madax furasho ah warbixin ka soo baxday hay-ad gaaleed reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in boqolaal kun oo shacab ah si qasab ah looga barakiciyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo beesha tunni ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran in ka badan labaatan askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya warkan iyo war kale oo ku aadan dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa sagaal askari oo kufaarta kenya ah dhaawacnu waa saddex iyo toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah gubashaduna waa laba gaari oo kale ah taaw iyo koyal dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmada balcad dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa shan askari xilliga qaraxa waxaa meelow dhow saldhigga ku sugnaa murtad odawaa yuusuf raagi oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada iyo murtad cabdulaahi sambululshe oo ah taliyaha riddada nisa dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taalla xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo khasaare ayaana murtadiinta gaaray sidoo kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada dinsoor isla bay waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay weerareen guriga uu degmada qansax dheere ka degan yahay guddoomiyaha riddada ugu magacaaban degmadaasi murtad cabdulaahi ibraahim si dirqi ah ayuuna kaga badbaaday howlgalka la doonayay in isaga lagu dilo howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir koox burcadbadeed ah oo afduub u haysatay markab laga leeyahay dalka shiinaha ayaa dalbatay lacaga malaayiin madax furasho ah sida warbixintan oo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba kooxo hubaysan oo gudaha badda ku afduubtay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha ayaa dalbaday lacag dhan toban milyan oo dollarka maraykanka ah waana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a b markabkan oo ay la socdeen siddeed iyo toban shaqaale ayaa bishii hore lagu afduubtay xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya afduubiyaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada ku soo bandhigay sawiro muujinaya maxaabiista ay gacanta ku hayaan kuwaas oo ay ku hareeraysan yihiin islamarkaana ay saaran yihiin sakaxadda markabka markabkan ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii nofembar ee sannadkan waxaana sida la sheegay la geeyey degmada haafuun ee maamulka riddada puntland hoos timaada halkaasoo la sheegay in lagu hayo maxaabiistii markabka saarnayd ciidamada waxaa loogu yeero midooda yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda ayaa toddobaadyadii hore dhacdadan ku tilmaamay fal burcadnimo oo ka dhacay badda dhacdooyinka falalka burcadbadeednimada oo aad hoos ugu dhacay sannadihii ugu dambeeyey ayaa hadda waxaa labadii sane ee ugu dambeysay xeebaha soomaaliya ka dhacayay dhowr weerar oo ay burcadbadeeddu fuliyeen arrintan ayaa weliweli walaaho waxaa ka muujiyey khubarada dhanka amniga ee reer galbeedka oo ka cabsi qaba in mar kale ay soo ifbaxaan burcadbadeedda weerarada ka geysta xeebaha dalka soomaaliya mahadsanid abushayba warbixin ka soo baxday hay-ad gaaleed reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in boqolaal kun oo shacab ah si qasab ah looga barakiciyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay cabdiqaadir maxamed rabbaani
warbixin ka soo baxday hay-ad reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in boqolaal kun oo shacab ah si qasab ah looga barakiciyey xaafado ka tirsan muqdisho iyadoona madaxda kooxda riddada lacaga malaayiin ah ka sameeyeen dhulboobka caasimadda ka jira bartamihii bishii mey ee sannaddii labakunlabaylabaatanki ayuu baarlamanka daaquudka kooxda riddada waxa uu madaxweyne u doortay xasan sheekh maxamuud oo loo garan og yahay xasan garguurte doorashadaas ayaa shacabka muqdisho uga dhigneyd in dawaaqiiddu ay ku soo fasaxeen dhilqihii dhiigooda jaqi lahaa garguurte markii uu madaxa kooxda riddada noqday markiisii labaad shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay waxa ay ahayd in uu dib u bilaabo boobka dhulalka shacabka iyo hantida danta guud waxaaba la moodaa in uu odhanayo qabyo ninkeeda ayaa dhammaystira oo macnaheedu yahay in uu qabyatirayo boobkii uu caasimadda ka geystay muddo xileedkiisii hore warbixintan cusub ee ay hay-adda reer galbeedka ka soo saartay dhulboobka kooxda riddada ee magaalada muqdisho ayaa daaha ka feedaysa boobka bahdilka iyo barakicinta bulshada gobolka banaadir waxayna warbixintu iftiiminaysaa in soomaaliya uu ka dhacay barakicii ugu xooganaa taariikhda ee aan ka dhalan colaad ama majaaco balse ka dhashay boob hantiyadeed oo ay geysanayaan kuwa sheeganaya in ay yihiin madaxda dalka in ka badan boqol afartan iyo saddex kun iyo shan boqol oo qofood ayaa laga barakiciyey soomaaliya tan iyo janaayo laba kun laba iyo labaatankii sababo la xiriira barakicin qasab ah taas oo sababtay burburinta kaabayaal muhiim ah oo qiimahoodu gaarayo afar dhibic lix milyan oo dollar sida lagu sheegay warbixinta cusub oo ay soo saartay hay-adda golaha qaxootiga norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano n r c warbixinta ayaa lagu sheegay in inta badan barakicintan oo boqolkiiba siddeetan iyo laba ah ay ka dhacday muqdisho caasimadda dalka soomaaliya halkaas oo qoysas badan lagu khasbay in ay ka baxaan guryahooda iyo deegaanadii ay ku noolaayeen sababo lala xiriirinayo waxa lagu sheegay horumarinta magaalada waxaana loola jeedaa ama macnaheedu tahay dhulboobka baaxadda leh oo ay wadaan xasan garguurte iyo kaaliyayaashiisa madaxda kooxda riddada ayaa boobka ay ku hayaan dhulalka shacabka waxa ay ku bannaysteen marmarsiyo rakhiis ah oo ay ugu yeereen horumarinta caasimadda xasan iyo kooxdiisa ayaa saddexda sano oo ay xilka hayaan waxa ay lacago balaayiin doolar ah ka sameeyeen guryo iyo dhulal ay qasab oga qaateen shacabkii degganaa tani ma aha barakicin oo keliya qoysas ayaa waayay guryahooda iyo nolol maalmoodkooda carruurtu waxa ay ka baxaan iskuulka bulshooyinkuna waxay dib ugu soo laabtaan bilowga xaalad ebir ah muqdisho oo keliya hal dhibic toddoba milyan oo kaabayaal gargaar ah iyo hal dhibic siddeed milyan oo kaabayaal bulshadu dhistay ah ayaa la burburiyey ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday hay-adda n r c taqriirka hay-addan ayaa lagu sheegay in daraasad la sameeyey lagu ogaaday in barakicinta dhulalkan ay sabab u tahay khilaafaadka dhulalka iyo sharci la-aanta ka jirta meelaha ay degan yihiin barakacayaasha tobannaan kun oo qoysas ah ayay kooxda riddada guryahoodii si qasab ah oga saartay waxaana guryahaas iyo dhulalkaas laga sii iibiyey ganacsato iimaanlaawayaal ah dadka la barakiciyey oo qaar badan oo ka mid ah ay ku noolaayeen dabaqadda sare iyo dabaqadda dhexe ee soomaaliya ayaa hadda ku nool xaalad ebir ah xataa ma haystaan wax ay ku noolaadaan oo ay naftooda ku maareeyaan qoysaska qaar ayaa qaaday xaalad shoog ah markii si lama filaan ah looga gacanmarsaday hantidii maguurtada ahayd ee ay ku taagnaayeen ama ay ku tashanayeen dhulboobka iyo dhaca ayaa muqdisho ka noqday mid xarkaha goostay wuxuuna ka gudbay marxaladii ay kuwa dulmi falayaasha la dhuuman jireen hadda si aan qarsoodi lahayn ayay fagaarayaasha uga hadaaqayaan jowrka ay bulshada ku hayaan khilaafaadka dhulka iyo hubanti la-aanta sharciyadda lahaanshiyaha guryaha ayaa abuuray wareer adag oo halis ah halkaas oo qoysaska si isdabajoog ah loo barakiciyo iyagoo aan wax rajo ah ka qabin xasilooni iyo deganaan ay ka helaan magaalada muqdisho ayay tiri sijeen kirubi oo ah khabiir dhulka iyo hantida ee hay-adda n r c dhulalka ay boobayaan madaxda kooxda riddada waxaa ka mid a dhulalka danta guud sida xeryo ciidan oo ay lahayd dowladdii siyaad barre balse soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay degganaayeen dad shacab ah murtad shariif sheekh axmed oo horey usoo hogaamiyey kooxda riddada ayaa sheegay in xasan garguurte iyo kaaliyayaashiisa ay akoonno ku shubanayaan lacagaha ka soo xarooda dhulboobka islamarkaana uu dalku wajahayo dhulboobkii ugu xooganaa taariikhda hantida qaranka qaar aan laba gedi karanaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gabo midna lama soo marin inaa ogtiin aan u malaynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof labaatan sano soddon sano meel deganaa inaa barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u tuurtid qof kale oo hantiyala'ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qoran tahay wuxuu xaq ugu leeyahay dowladda deegaan hooy ayuu leeyahay markaa ka bixinayso guri ama deegaan waa inaa u diyaarisaa meel kale hantidaana meelay aadaysa cid og lama ark lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aada lama yaqaan wax yarna ma ah waagii hore dadka waxay isdhahayeen wax kooban waa waa laiska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad arrintaas marka arrimahan ka digayno kumanaan kun oo qoys ayaa laga burburiyey guryihii ay ka degganaayeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir goobaha cagta la mariyeyna waxaa ka mid ahaa xaafado isku raran ah oo ku dhowaad afartan sannadood ay degganaayeen qoysas danyar ah carruurta qoysaska la barakiciyey ayaa waxa ay noqdeen waxbarasho la'aan kadib markii guryahooda la dumiyey ayay ku qasbanaadeen in ay u cararaan duleedka muqdisho halkaas oo ay dhibaato ku haysato xasan garguurte ayaa maalmo ka horjeediyey hadal u muuqday jeesjees isaga oo ku faanayey in carruurtiisu ay haystaan waxbarasho wanaagsan isagoo aan xisaabta ku darsan in kumanaan carruur ah oo isagu uu barakiciyey aysan helin waxbarasho arrinkaas oo dad badan ay la anfariireen bannaankana soo dhigtay dadnimoxumada murtadkaas horeyna u lahaa iyo haddaba ilmahayga faamiliga reer xasan sheekh in badanoo ka mid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacaday ka baxeen dhowr iyo tobanaa jaamacada ka baxday labaa sayniska baratay labaa dhakhaatiir ah oo by profession dhakhaatiir noqdeen inta kale dabcan xisaabiyaal iyo finance dad bartay iyo i t iyo way ku jiraan warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo kooxda riddada soomaaliya ee uu maamulo xasan garguurte ay sannadahan ku mashquulsanaayeen boob iyo dhac ay ku hayeen dhulalkii hantida guud oo inta badan ay degganaayeen dad barakacayaal ah kuwaas oo si xooga loo barakiciyey dhulalkiina lagu wareejiyey qandaraaslayaal dhacdooyinka yaabka leh ee laga soo diiwaangeliyo muqdisho waxaa ka mid a in madaxda kooxda riddada ay dharaar cad dumiyeen xarun caafimadeed oo ku taala degmada hodan ee gobolka banaadir dadkii ka shaqaynayay m c h ka la burburiyey ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in bukaano boqolaal ah oo jiifay xaruntan caafimadeed lagu duldumiyey qolalkii ay jiifeen ee lagu dabiibayey madaxweyne xasan sheikh hadduu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo madaxweynenimadiisa ay soconayso arrintaas ha la joojiyo meeshaan waxaan ka cabanaynaa annagoo ah commuunidka xaafadda m c h hodon qaybta taleex iyadoo calaa maalin lagu qabto haddaan aragnay shan boqol afar boqol oo qofood oo ruux oo kun meesh jiif bukaan socod mid oo xaalkiisu daran yahay wax walba koolejinka ugu weyn ee xaafadaha waxaa noo keenay saaki markii waagu baryey dhagax xataa waxaa nalaku yidhi afkeen laku yidhi xasan sheekh wuxuu qaatay afar boos siddeed waa meesh boos afarna waxaa qaatay ninkii ahay waraaq waxaa idin imaanaya madaxweyneha dekreeto madaxweyne oo afar boosna uu leeyahay qayladhaanta ka soo yeeraysa hooyooyinka waratada ah ee ku ganacsanaya dhulalka laga boobay iyo kuwa misleyda danta yar ayaa buuxdhaafiyey warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ku wada xidhiirto
sida ugu dhaqsiyaha badan hana noola nabadgeliyo miisaskeenana in dib noogula dhisaan rabnaa meeshayna noola taago bartaas ilaa xilligiis yaa barnaan annaga aan haysan laakiin waxaan rabnaa cayayaankaaga hoostaagda ku nool oo ku joogjoogsaaya maatada soomaaliyeed in aad ka qabato noonaya suuqayna arjatiin dibna noogula soo celiyo miisaskeena kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo beesha tunni ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waa kan marwaan maxamed munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gabagabeynayo kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo neergaradka beesha tunne taasoo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa kulankaani barbar socday dowlad diini ah oo ay muddo halkaasi ku qaadanayeen odayaashii waxgaradka beesha oo ay tiradoodu gaarayso iyo toddobaatan iyo kow xubnooda waxaana kulanka looga tashanaya arrimo fara badan oo muhiim ah gabagabada kulanka waxaa ka soo baxay bayaan ay ku qornaayeen qodobo dhowr ah waxaana halkaasi ka akhriyey mid ka mid ah waxgaradka beesha beeshu waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo kuwa la jira ee murtadiinta ah ee meel walba ay joogaan beeshu waxay ballan qaadaysaa dardargelinta dacwadda miy iyo magaalo beesha waxay ugu baaqaysaa dadkeeda inay buuxiyaan goobaha waxbarashada rag iyo dumar beeshu waxay ballan qaadaysaa deegaanadeeda inay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta isla markaana aysan oggolaanaynin inuu gabbaad u noqdo murtadiinta beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoow ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay uga baaqaysaa sidoo kale intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabduqaadir isagoona nabadoonnada ugu baaqay in waxbarashada lasii siyaasado meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akhrina waa ogeedeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badanaa lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo beesha markaad halkan ka tagtaan nin walba gurigiisa u seexanin isbeddel ha laga arko waxaan kaloo dardaarmayaa tuulooyinka waxaa ka furan macallimiin la tababaray dugsiyadoodaa ka furan ninkii baadii jira waa inuu dugsiyadaas ku xirmaa ninkii magaalada jooga waa inuu masaajidda xalaqaadka xaadir ah waxbarashada in lasii ziyaadaya la rabaa ballantii aan ka soo dhalaalno ilaahayna aan ka baqno uurkeenna afkeenaan ha islahaado kulankan allaha nagu cafiyo ugu dambayntii waxaa halkaasi kelimo dardaarna ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed cabuu cabdiraxmaanna insha allahu tacaala dowladda waa dowlaadka qabaa'ilka ka mid yihiin nabadoonno badanna waa fadhiyaan beeshana iyadaa soo diyaarsatay mas-uuliyaddana waxaa weeyaan waa la idin weydiin doonaa qof kasta waxaweyan qabiilkiisa waa la weydiin doonaa soo diyaarsada dadka waxa weyaan diinta gaarsiiya dacwadana dadka hala gaarsiiyo waxa weeyaan insha allahu tacaala mas-uulna waa tihiin qiyaamana waa la weydiin doon weydiin doonaa jazaakum allahu khayran ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna ummadda inuu noo islaaxiyo kan xumaha iyo khayaanada ku dhexdooda allaha ka qabto ummadda allaha islaaxiyo deegaanka waxa weyaan allah noo islaaxiyo ilaahi subxana wataala waxaan weydiisanaynaa acmaasha naga aqbalo beeshana waa u mahad celinaynaa beelaha kalena waa u mahad celinaynaa juhdiga ay bixinayaan iyo odayaasha si guud khayr allah siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro dacwadaan noo ballannahay dadka diiniga laga gaarsiiyo odayaashaanna waxaa noo ballanah wixii hore aan uga ballan in la fuliyo insha allah taala waa idinka arki doonaa hadda afkaaga dhawaaqdeen ficilna saaxada dadkaan ka arki dadkaan ka arki doonaa deegaanadaan ka arki doonaa tuulooyinkaan ka arki doonaa saana la iskaga maharaan jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u soo xiray inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale waxaana intii dowladu ay socotay laga faa'iiday waxyaabo fara badan duruustii lagu qaatay dowradan waxaa ka mid ahaa towxiidka fiqiga salaada xusnul khuluq xijaabka iyo ciwaano kale oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah ee laga sugayo inay soo saarto jiil ku hagaagsan diintooda iyo caqiidadooda markii ay soo dhammaatay dowradu ayay qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus dowrada saddex bir ayay noo socotay waxyaabaha aan ku qaadan waxaa ka mid ahaa alcilmu cilmiga inuu nuur yahay oo barasho waxbarashadana ay fiican tahay oo la barto ee xaquuqda sawjeen sawjada iyo sawjka xaqa isku leeyihiin inuu oo haweenka ay ka cabsadaan raggooda allah subxaana wa tacaala xaqa ay ku leeyihiin ay gutaan waxaa kaloo ka mid ahaa dowlaadka saddex beri oo noo socotay inuu xijaabka waajib yahay uu nagu waajibay allah subxaana wa tacaala oo laga rabo gabdhaha muuminaadka inay xirtaan sida gabdhihii hore oo asxaabiyaadkii iyo nabigeena calayhi salaatu salaam gabdhihiisii waxaan codsanayaa inay walaayada noogu soo celiso in badan ilaahay ku yihanay duruustan oo kale ayaan ka codsanaynaa
cuthmaan bin cafaan saddex maalmood waxaa ka mid ah in cilmiga la barto waxaa ka mid ahaa xuquuqda uu leeyahay xijaabka waxaa ka mid ahaa in la iska dhaafa xanta iyo isku darka waxaa ka mid ahaa sida islaaxa bayna naas dadka dhexdooda in la wanaajiyo dowradan ayaa qayb ka ah xamle dacwadeed uu wado maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale gaar ahaan maktabka dacwada kaas oo dowraad siiyey qaar ka mid a xaafadaha degmada bu'aale kuwo kalena haatan gacanta ku hayaa mahadsanid bukhaari ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo waa kan cazaam carafaat munaasabadana si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ay bandhig ku sameynayeen ardayda iskuulka alfurqaan ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya xeerkooda waxbarasho عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه ومن مالي شرف أن أقف أمامكم راغبا أن نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين النون الساكنة والتنوين وأحكامها أولا تعريف النون الساكنة النون الساكنة هي نون التي لا حركة لها وهي تخرج من فرط اللسان مثل من أنعمت ثانيا تعريف التنوين التنوين هو نون الساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطأ ووقفا وعلامة ضمتان مثل نار أو الفتحتان مثل خيرا أو الكسرتان مثل غاسق ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللعب واللبن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا على غربته الدهر ينهره بالذل والمن sidoo kale waxgaradka waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka shanqolow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey heerka waxbarashada ardayda iyagoona u mahad celiyey macalimiinta iskuulka alfurqaan
madi waalidiinteena iskuulka maan mahadnagaane dadki suurgeliyey gaaban gaabiyey iskuulkan muhiimad weyn inka fadhi dadka hagalgaalina an mahadnagaan marka man sheegane dhammaan bulshada deegaanka iniyoo meenaha ku faa'iidaysadaan walbarashada anaga haytan gurigeenga ilaahay nin sheene iyadan ka faraxsana macalimiinta maynana jazaakum allahu khayr juhdigin ilaahay siin barakaaye dadweynaha ka nool macnaha deegaanka shanqolow maylana arga haytan wala geedka antiyaala oo macnaha gabdhaha muslimaadka eh oo xaasaska eh idoojo degan iyo gabdhaha yareerka eh iyo ardaydii arigu haytan geekan eh faa'iidadaas marka kuma qanaatan halha ka halha ku qiib galoy halan koy hal ku faa'iidaysatay jazaakum allahu khayr may kale macnaha si gaar ah aan ka mahadnagay tarbiyatu tacliim oo gobolka gedo jazaakum allahu khayr dadaalka iyo juhdiga aad macnaha aga tarbiyada nin wada insha allahu raxmaan kiinka mahadsanna waana kay faraxsanna waana ilaahay ka mahadi insha kii dhawaayana insha allahu raxmaan dadaalka si nin la marhaba lana maylana marka dadaalkan iyo juhdigan iyo macnaha in sheegada waxbarashada inta yaalla lan walow ogaadoy hala ku qiibgaloy hal bardoy hal ku faa'iidaysadoy maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gedo ayaa dadaal xoogan gelinaya tayada iyo tacliinta karuqaadida iskuullada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid cazaam warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta